kuwan wacan u wanaagsan meel walbaad joogtaan iyo si kasta oo maqalka reediyo cadaado idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xilli walba cadan oo kale aad mooshaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
war askar istaag idinkuba istaaga maxaad tahay maxaa tihiin idinkuba qoriga keen waa lagaa xaraynayaaye haddaad xaniinya ay dheer tahay balkaala iga qaad ruux dab hayaa ruux dab wadaa looma diro
mar kale kulan wacno wanaagsan waa sabti axaad ay soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay siddeedda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doona haddii allah awoodda laga helo waxaa qayb ka noqon doona magaalada beledxawe ee gobolka guud maamulka jubbaland waxaa maanta ka dhaca dagaal culus oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee halkaas eegeysa iyo ciidamo jubbaland taabacsan wariyaa tahay si toos oo kalleera ii waraysa si garaba ii waraysa magacaajir annagu ciidan jubbaland oo kenya gudaheeda ku sugan oo la joogna ma jirta ciidan waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xaalada ugu dambeeya degmada beledxawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland qodobada kale barnaamij shacabaan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga helo waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka maamulka puntland kulamo arrimaha doorashooyinka puntland looga hadlayay ayaa ka bilaabay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland warar arrintaas ku saabsan ayaad goor maali doontaan waxyaabaha kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta saxeey sharciga batroolka waddanka oo marin xoogan uu ka taagan yahay waxaan idiin sugudbi doonaa saaxiibayaal qaar ka mid ah wasiirada dowladda federaalk oo ka warbixin doona ahmiyadda sharcigan maanta uu saxeexay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne farmaajo safarkii kontonaad oo ku baxay inta xilka uu hayay ayuu maanta ku tegay magaalada adsawe ee caasimadda waddanka etoobiya xooga dheeriya ayaanu idinkaga helnay safarka maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka etoobiya maanta uu ku tegey qodobada kale barnaamijka caan ku soo qaadan doona haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta meelmaya sharcigai muranka badan uu ka dhashay ee sharciga doorashooyinka qaranka warar arrintaas ku saabsan ayaad goror maali doontaan waxyaabaha kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona sideedii bisha februari ee sanadka labada kun iyo todobiyo tobankii ayaa xilka madaxtinimada loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo saddex sano ayuu maanta xilka hayaa haddaba haddaba maxaa ka hergelay ballami uu qaaday markii xilkana u tartamayay waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal waxyaabaa u qabsoomay iyo waxyaabaa ku guuldareystay inta xilka uu hayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxyaabaha kale barnaamij caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga le waxaa qayb ka noqon doonaa xarun ay lahayd dagaalamayaasha al-shabaab ayaa duqaymo lagu bariyay waxaa lasoo warinayaa in khasaare xoog leh halkaas lagu gaarsiiya dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugnaa xarunta halkaasi la duqeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxay soo furteen caruur in ka badan toban sano dagaalamayaasha al-shabaab ay ku hayeen duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool koonfur galbeed warar arrintaas ku saabsan ayaad goor maali doontaan qodobadaas ii soo koranta barnaamijka guujaraad maali doontaan xubintaad ku xiisaha badnad ee kalamaan qaybaata bay barnaamijka ku dhegaysan doontaan
heestaan hooska noolaan cidina damin karin hooska noolaan cidina damin karin
tegintii diyaarinta barnaamijkana anigu xasana saaxiibkay mahadnuur raxmed ee barnaamijka ii farsameynaya waa mar kaleyo xulsho warashada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraayomarkaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
musiibay aflaytaa isku musiibay aflaytaa isku musiibay aflaytaa mana oga musiibay aflaytaa mana ogay dadyo qubayo ka tegi ee qaadir xallilay غيبي ونجا حرمي انت قاتل كل دضيو غبيو كتبي وحي قاتل حللي
kulan wanaagsan ayaan idinla saaxiibbeel kusoo dhawey barnaamijkuna waxaan ku bilaabayaa magaalada berdxaaw ee gobolka gaday maamulka jubbaland oo maanta martigelinaysa dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka halkaasi egeysay iyo ciidamo taageersan wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo baxsadka hay-adaha amniga dowladda federaalka soomaaliya degmada beledxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxaa maanta dagaal cusub ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan degmada beledxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland iyo ciidamo taabacsan wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jiran oo ku sugan meel udhexaysa magaalooyinka beledxaawe iyo magaalada madheere ee gobolka qoyi bare waddanka kenya israsayntan ama dagaalkan dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ayaa yimid kadib markay ciidamo taabacsan wasiirka wasaaradda amniga jubbaland ay gudaha usoo galeen degmada beledxaaw ee gobolka gudoe maamulka jubbaland ciidamada taageersan wasiirka wasaaradda amniga jubbaland markay soo guleen gudaha degmada beledxaawe ayaa waxaa la sheegay in ka warheen ciidamada dowladda federaalk ee amniga gacanta beledxaawe ku haya islamarkaasna ay u tageen ciidanka jubbaland oo ka dukaamaysanaya goob dukaamo ay ku yaalaan oo gudaha beledxaawe ku taalla islamarkaasna ciidankan dowladda taageersan ay halkaas ku sugan ay ku hirgeliyeen askartan ee jubbaland ciidamada ka taageersan in ay hubka dhigaan islamarkaasna ay isku dhiibaan ciidamada dowladda federaalk ee degmada beledxaawe gacanteeda ku haya intaas kadib ciidankan jubbaland ka dhisan ee gudaha beledxaawe ka dukaamaysanayay ayaa la sheegay in ka biidiideen in hubka ay dhigaan islamarkaasna ay isku dhiibaan ciidamada booliiska soomaaliya ka tirsan oo ku sugan degmada beledxaawe ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ee maamulka jubbaland ee dhanka dowladda federaalk soomaaliya taageersan axmed barre sheekh cabdulaahi ayaa iga waramay xaaladii ugu dambeeya degmada beledxaawe ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland waa mahadsantihiin waa ku dhowahay walaal degmada beledxaawo maantayto niman dhinaca jiray mandheera oo dhinaca kenya horta saa u ogsiin u og tahayba markaan qof aan aqoonin aan u sharaxayo inuu wax ka fahmaan raba labada magaalo oo kenya iyo soomaaliya waa mandheera iyo beled xawo oo isa saaran way isku dhegan yihiin labada qoysna dabkay kala qaadan karaan waa gartay
markay saas tahay ayaa waxay sameeyeen kuwii laba maagarashin bay kala leeyihiin ama laba kastan dhinaca kastanka kenya ayaa waxaa degan dhinaciisa waxaa degan ciidanka indhakorey taabacsan wasiirkii hore ee amniga jubbaland ciidamo daacad u ah ayaa waxay degan yihiin dhinaca shishe ee dhanka kenya ee xuduudda ay degan yihiin ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada hore oo daacad oo dowladda qalay ayagana waxay degan yihiin dhinaca soko oo soomaaliya waxaa dhacday in ciidankii jubbaland ee dhinaca shishe deganaa ay usoo tallaabeen xuduudda soomaaliya ayaga oo xaafadaha geeska ah ka soo galay magaalada kadibna xabad ku furay shacabkii iyo ciidan meel degan ciidankii way iska caabiyeen xabaday ayagana ku fureen way iska celiyeen waxaa ka dhintay hal nin baa kuwaas ka dhintay laba wiilna way ka dhaawacmeen allah u naxariisto labada dhinacba waa soomaali wax faa'iida a nooguma jirto mana ku farxeyno raba ciidamada jubbaland ka tirsan ee weerarka soo qaaday imise askari ahaayeen toban iyo laba nin baa laigu sheegay inay ahaayeen waa garta qorshahoodu wuxuu ahaa inay weeraran ciidamada dowladda federaalka ay geysa degmada mise wuxuu ahaa weerar guud oo degmada iskaga soo qaadeen maya arbush unbay ahayd inay arbushaan oo fadqaale iyo yacni dadkii ay waswaas ku ridaan unbay ahayd sida hadda iila muuqato iyo inay mishin maaganaayeen oo shacabka qaarkiis inay dhibaateeyaan rabeen ma kala garanayo sababtoo ah maana ogeyn waxay usoo galeen waa ciidankii unbaa arkay xabadeenalag ciidanba ma maamulka degmada xaruntiisa ma goob maqaaxi dad ku sugnaay ahayd meesha la weeraro ciidanka jubbaland ka tirsan ay weerareen maxay ahayd
meel shacab joogay xabado ku fureen markay kastan kasta dhinaca ooga soo galeenbo shacabkii iyo meeshiiba umayna aabiyeen xabad bay ku fureen ciidamadii oo meesha ka agdhawaaba markiiba u gurmaday xabaday meeshaas ayadana- ay weerareen ma goom qaxibi ahayd eh, maqaam noocee wey meesha la weeraray
waa meel dukaan ah dukaan baa ku yaala meesha xuduudda ah waa bartam- bartilmaameedkan ee dukaankan ku yaala xuduudka maxay ahayd marka meeshaan ma meel ciidan joogaan bay ahayd ma meel jeedka maya laga meel lahaa weerar maxay ganacsi ahayd?
ganacsiga meelo ganacsi dukaamo badan oo xuduudka ku yaalo iska soo horjeedi weeye oo baqaaro iyo dukaamaha meeshaasay xabadda ka bilaabeen oo ka rideen isla markiiba ciidankaa u dhawaa oo kastan ka joogay dowladda kuwiibaa markiiba meesha imaaday een, kuwiina markiiba xabaday ciidankii xataa ku fureen ciidanka wuu iska caabiyey iska caabinta hal nin baa ayagoo uga dhintay laba ninna way uga dhaawacmeen wayna baxeen waa Eh, bartilmaameed kadibna waxaa magacaas dhacday- uu ka dhintay ee, ma dhinaca dowladda mise waa ciidankan ee, wasiir jananta amacsan oo duleedka ku sugan ee barad xaawo
wasiir janan een, wasiirka hore ee amniga indhokorey cabdirashiid janan kuwa taageersan baa nin ka dhintay labana ka dhaawacmay waa gartay ciidamada dowladda dhankeeda waxaa soo gaaray
maya ciidanka dowladda waxa ma soo gaarin laakiin nin shacab ahaa soo yaa dhaawacmay inkastoo marka hore wuu dhintayna la yiri haddana inuu nool yahaa nolosheeda oo isbitaalka la geeyey oo uu- uu roon yahay xaaladiisa aada u wanaagsan waa gartay marka meeshaan ay ku sugan yihiin ciidamada taageersan ee wasiirka amniga jubbaland iyo kuwan dowladda federaalka meesha ay ku sugan yihiin ee, in masiis ku jirtaa
aad bay iskugu dhow yihiin aad iyo aad bay iskugu dhow yihiin wax badan saa uma kala furgo waa gartay ciidanka jubbaland ee wasiir janan taageersan ee ku sugan duleedka waxaa maanta booqday ee, madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamed see aadan iyo wasiir janan iyo mas-uuliyiin kale jubbaland ka tirsan marka haddii aada isku dhow yihiin sidee suurtagal ugu noqotay in wasiirka amniga oo ognahay inuu baxis ka yahay dowladda federaalka in ciidanka uu meel fagaraa kula hadlo islamarkaasna oo balxaa meel u dhow ku sugan yahay
ma joogaan dhanka soomaaliya inaa ho- inaa saantaa u malaynayo warkayga waxay joogaan dhanka kenya kastanka kenya ayay joogaan dhinaciisa marka xuduudda soomaaliya kuma jiraan hadda waa gartay marka meesha uu ku booqanayo uu kula kulmaayo ayagoo dhanba kenyay joogaan mandheeray joogaan oo dalka kenya ah marka waa wadan kaley joogaan oo xuduud ah meel u dhow xuduudkay joogaan laakiin ma joogaan dhanka soomaaliya way- wuu soo booqan karaa wuuba la joogaaba madaxweyne ku-xigeenka jubbaland eh, wuu la joogaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha cabdiraxmaan cawar wuu la joogaa Aha.
maxaa la dhihi jiray eh, jeneraal dhuumaal wuu la joogaa Aha.
yacni there is no so far ma ka fogo meesha meel kala fog maa laakiin kuwan dowladda federaalka ka socda waxay xireen xuduudii soomaaliya ay joogaan ayaga ma gudbin waa dhagakiina gartay gudooma ma kalaab ciidamada jubbaland ka tirsan ee, wax- soomaaliya kuma sugna ee waxay ku sugan yihiin ee, gudaha waddanka kenya
aada iyo aad haa saas wey Ee, marka haddii ciidan xuduudkan ay ku sugan yihiin kuwan dowladda taageersan oo dowladda ay geysay ee bal xaawe sidee suurta ka noqotay ciidan kasoo gudbaya xuduudka inay joojiyaan oo ay mataqaana la socdaan dhaqaaqa xuduudka
Een, xuduudka oo dhan ciidanka ma degan ciidankan meel buu degan yahay kuwaasna meel bay degan yihiin magaaladana sida aad og tahay waa wad- waa waa xuduud dheer wey dhinac bay kasoo galeen beledka toos umayna soo dhexgelin dhinaca korey kasoo galeen beledka way soo wareegteen tarsay kusoo galeen ee ma ahan in xuduudka dhan askarta ay ku teedsan tahay maya waa garta dagaal baa dhacay dhimashadii dhaawac baa ka dhashay dagaalkaasi marka degmada bal xaawe waa markii ugu horeysa oo in ka badan toban sano ay martigelinayso dagaal u- u dhexeeya ciidamo ka watirsan dowladda federaalka ee, marka qorshaha xiga oo muxuu noqon doonaa
Een, ciidamada kama wada tirsana dowladda federaalka ah meesha ku dagaalamayo ee waa niman yar oo is abaabulay oo qabiil ahaan isu abaabulay oo nin yacni baxsid ah oo dowladda federaalka baxsid ka ah oo xabsi ka baxsaday oo la ogyaho caalamkao dhan ogyaho la doondoonayo niman qabiil ahaan u difaacayo weeye ma aan xataa jubbaland waa la iska leeyahay waa niman tiro yar weeye tiro yar oo oo difa ahaan meel u degan kenyana dhex degan weeye waa gartay maamulka gobolka aad tihiin ee, maxaa uu ula hadli weysaan ee kenya ee si gaar degmada balxaawo xuduudaada wadaagtaan iyo balxaawo in laga iska kaashado amniga gobolka isla markaasna laga warqabo ciidamadan weerar kusoo qaadaya degmada oo qalqa gelin kara amniga degmada balxaawo
waxaan u malaynayaa kenya waa dowlad qaran soomaaliyana waa dowlad qaran ah sidaa daraaddeed wadahadalkooda annaka ma aha waxa arrintaas ay u taallo dowladda dhexe u taalla ee soomaaliya ciidankan xuduudda dowlad baa geysatay ayada ayaana laga rabaa inay dhanka kale ee kenya ay si diblomaasiyad leh ula hadasho arrimahaasna ay ay ay u marto wadiiqooyinkii wanaagsanaa ee ay u mari jirtay in ay kenya faragelinta ka deyso soomaaliya waa gartay marka xiisad marka taagan ee degmada u dhexaysay ciidamada dowladda halkaas ee geysay iyo kuwa waseejanan oo isna ku sugan sida ay sheegtay gudaha dalka kenya bal amniga beled xaawo caawa ay ku hoyanayso waa noocee
alxamdulilah aada iyo aada boqolkiiba boqol waa meel safe ah oo dhib aan ka jirin wax dhibaato ah oo macaawa aan isleenahay ama ay halkaas dhibaato idinkaga imaadaan ma jirto marka laga reebo faragelinta qaawan ee dowladda kenya ay sameynayso waa garta iyo amniga eh, gacanta ku haya beled xaawo caawa dowladda dhexe ee federaalka gacanta ku haysa ciidamadeedii waa garta marka eh, ciidamadan eh, dowladda ay geysay beled xaawo ee zugi kara amniga imise askari leeyihiin wallahi taas waa arimo q- een ciidan weeye laakiin ciidan ku filan baa jooga maasha allah ciidan gees ilaa gees ku filan baa jooga magaalada amnigeedana si fiican gacanta ugu haya
axmed bare sheekh cabdulaahi oo ah gudoomiyaha dhanka arrimaha bulshada ee gobolka guud ee maamulka jubbaland ee dhanka dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaasaasad maqlaysa maamulka jubbaland ee ku eedeynayay in ay dagaalka ay soo qaadeen islamarkaasna iyagoo ay ka dambeeyeen weerarkan khasaaraha geystay oo maanta ciidamada ka watirsan dowladda federaalk iyo guud jubbaland ay ku dagaalameen gudaha magaalada belxaw ee gobolka guud ee maamulka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland oo qeyb ka ah wufuud ku sugan saldhigga ciidamada daraawiista jubbaland ay ku sugeen duleedka magaalada bilxaw ee gobolka guud ee maamulka jubbaland oo aan qadka teleefoonka aan kula hadlay wuxuu ii sheegay in dagaalkan ay bilaabeen ciidamada dowladda federaalk ay kusoo ba- daabushay degmada beled xaawo ee gobolka gudaha ee maamulka jubbaland markaasna dagaalkan uu ka bilowday ee ciidan jubbaland ah oo ka dukaamaysanaya ee dukaamo ku yaala beled xaawo ay amar dulligeen ciidamada dowladda halkaas ee geysay kadibna ay ka biyodigeen dagaalkana saan uu ka bilowday hay-adaha amniga soomaaliya iyo dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey in sharciga waddanka ay ku xadgudbayso islamarkaasna aan loo baahnayn in dhibaato noocana deegaanada gobolka guud ee jubbaland ay ka abuurto
dowla waa mahadsan tahay degmada maanta waxaa ka dhacay niman ciidamada daraawiishta jubbaland dadka dhalinyaro ahoo goobo ganacsi wax ka iibsanayo ayaa waxaa rasaas ku furay ciidamada laga keenay goob mar dhow muqdisho oo sad u tahay lagu soo daabulahay gobolka dega
waa gatay rasaastas la furayna waxaa ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac shacab iyo ciidamaba leh waa gartay nimanka niman dhalinyarada saddex ay ahaayeen mid ka mida wuu dhintay midna dhaawac fudud baa gaaray midna waa u baxsaday waxba ma gaarin aha ragga kaloo dhankaan ahaayo soomaaliyada ayagana laga soo qaadbalay magaalada muqdishona rag waa gartay afar afar waxaa ka dhintay dhowr kalaba ka dhaawacantay marka maalinta marka arrintaasaa ka dhacday degmada balaxaawo kolley anagu dadka soomaaliyeed guud ahaan waa u tacsiyeynaynaa waa gaar gartay ahaana deegaanada Meesha deegaano ciidanka qogan la lagu yaqaano ma ahayne Aha.
insha allah waa oo talo kalanba la gaari doonaa waa gartay meesha ciidankan lagu weeraray oo ciidankeena aad leedahay waa lagu weeraray maxay ahayd meel noocee waa waa magaalada bartamaheeda meel laho goobaha ganacsiga ganacsada ay wax ku iibsadaan meel kamid aho laga dukaamaystay yani waa garta marka meeshaan ma saldhig ciidan baa ka agdhow oo ciidankan ay dowladda ay geysay beled xaawo ay degan yihiin maya meesha waa magaalada faras magaale magaalada bartankeeda weeye waa meesha magaalada dhexdeeda ahayd oo dadku hadday ciidan yihiin iyo hadday shacab yihiinba la isku daba marhayo qof walba uu marhayay weeyo magaalada bartamaheeda ayaa waxaa lagu furay waxay nimanka ku fureen rasaas aan cidna looga aaba yeelin oo laiska laiska furay waa gartay wasiir waxaa rabnaa meeshaan la weeraray ma ciidanka dowladda halkaas egeeda ku sugnaa mise waxaa laga warayay ciidankan jubbaland ka tirsan ee meesha ka dukaamaysanaya
walaa ujeedka wuxuuna ahaa ciidankan jubbaland in la weeraro laakiin meel istaraatiiji ciidan oo wax lagu weerari kara iyo meel hadda cid gaar ah ay wax ku noqonaysa mayaan meel bartamaha magaalada oo ganacsatadii iyo dadkii iyo carruurihii iyo ee ay wada ogan yihiin bay ahayd oo magaalada bartankeeda ah waa gartay waxaan xog ku helnay in ciidanka jubbaland ee dukaamaysanayay in hay-adaha amniga ee ciidanka halkaasi la geeyey ay ku wargeliyeen in ay iska dhigaan qoryaha ay wataan ee, kadibna ay ka amri diideen ciidanka jubbaland ee idinka taageersan ee, saasna wax ku bilowdeen xog noocaasna soo gaartay ciidamada dalku sharciyeed bay ku dhisan yihiin hadday dowlad goboleed yihiin iyo hadday dowlad dhaxa yihiinba Eh, nin ciidan ahoo sharci ku dhisan oo mushaar qaato oo lambar laho dowladii ay dhisatay ninka qoriga horta ayada lafteeda waxay tahay arrin eh, sharcigana gaf ku ah downa uusan ahayn oo qofka uusan qaadan karin waa gartay
marka arrintaas waa jirtay waa hadallada waxyaabaha meesha ka dhacay oo hadalka ka bilowday meesha sidaas u ahaa laakiin waxaa lala yaabay waxaa weeye ciidanka dowladda dadka sheeganayay dad shacab ahoo meer tuuran oo laba wiil oo askar ah oo kuwii toddobada sana shabaab la dagaalamahaye ah Waa gartay, rasaas ee- rasaas ooda looga qaado dadka magaalada oo dhan rasaas ooda looga qaado aha
waxa aan lala yaabay oo fajaca noqotay taasay ahayd ayadoo weliba maanta ay ahayd maalinka madaxweynaha soomaaliya la doortay waa gartay marka wasiir waxaana nagu maqaalaa qaar ka mid a ee saraakiisha ciidamada haramcad ee baradxaawa ku sugan oo aan wareysanay waxay qaarkood inoo sheegeen in saddex iyo toban askari oo adag kale taabacsan inay weerar ku qaadeen goob lagu shaahinayo oo ay ku warsoonaayeen ciidamada haramcad halkaasi ku sugan iyo dad shacab ahaa ee khasaarana uu ka dhashay walaahi horta anigu harema cad waxaa la dhahaa afkoon baan ka maqli jiray waxaa hadda mooryaan oo malaysia laga soo daaburay xamar anaga aan u naqaano wey hadda waxaa meesha joogo haramacad iyo waxay noqdaanba iyo iyo iyo sagaaro waxay noqdaanba laakiin waxaan kuu sheegayaa warkaan kuu sheegayaa dhab ah laba wiil saddex wiil oo iska socoto oo dadka magaalada askarta u ahaa kamid ah oo ugu imaadeen dhowr maalin bay joogaan dadka shaqeynhayo shabaab magaaladaska celinayo saddexda deegaan saddexda degmo oo koonfur soomaaliya isu socoto kow iyo tobanka sano dadka shabaabka difaacayo oo daraawiishta ku ballaanay ahaayeen meel walbana dowlad goboleedka ciidanka dowlad goboleedka iyo ciidanka dowladda federaalka inay isla joogaan oo shaqadooda qabtaan ayuu sharciga dhigaya sabab hadda aan dhahno qalad baa meeshaas ee ciidamada jubbaland sameynayeen ma jirto waxaa dhibaatada marka aan la yaabnay waxaaba ah nin laba ciidan oo hadda iskala fikir duwa hadday rabaan ha isxabadeeyaan ee sababta aan la yaabnay waxa ah nin calanka soomaaliya gacanta midigta ugu xiran tahay oo cashuurtii lagala qaaday rasaastii lagu gaday iyo qorigii lagu gaday sito dad shacab aho meel dhowr inuu xabad ku furo oo nin ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn taa la yaabna taas wey
waa gartay jubbaland ciidankeeda waxay ku sugan yihiin sidaan xog ku helayna gudaha waddanka kenya ama dhinaca degmada madheera xuduudka la wadaagta beled xaawo ciidamadana waxay ku sugan yihiin xuduudka soomaaliya ee gudaha beled xaawo marka ciidankan ku sugan adinka taageersan ku sugan gudaha kenya qaab noocay u suurta gashay in beled xaawo usoo gudbaan in ay wax iibsadaan islamarkaasna xuduud waddan kale kasoo tallaabaan horta ciidanka gudaha kenya ay ku sugan yihiin iyo buraha udhexeeda ay wax ka dukaamaysanayeen oo garan kartaa inay isdabooleynin ciidan kenya ku sugan oo jubbaland ma jiro magaalada baaxa waa sideed xaafadood weeye sideedda xaafadood oo ayaga qayb kamid ay degan yihiin kuwan kalena qayb kale ay degan yihiin waa la isla joogaa magaalada waa la isdhex marhaya caadi bay ahayd wixii maanta ka horreeyey ma aha marka waxaas ayada ciidan jubbaland baa kenya jira yaaba been ahba waa gartay marka ciidan baa tihiin ciidamada inay talaasana hadda la joogtaan oo ku sugan tihiin gudaha dalka kenya badaxaawo ciidamada dowladda halkaas eegeeda kuwa sugan qorshaha meesha aada uga joogtaan ma wuxuu yahay inaad dagaalantaan oo meeshaan dhibaata ay ka dhacdo horta waxaa fiican waxa aniga aan ku leeyahay waxaad iiga jawaabaysa inay noqdaan ciidamada la joogtaan ku sugan gudaha kenya hadda ay tiraahdo waxay noqonaysaa warkeenna inuusan isku dac u soconin weriyaa tahay si toos oo kaleera ii wareysa si garaba ii wareysa magaca jiris anagu ciidan jubbaland oo kenya gudaheeda ku sugan oo la joogna ma jirta ciidan jubbaland oo badaxaawo joogo oo qayb ka mida joogo oo iskhilaafsan yihiin nimanka dhinglada madow qabo oo laga soo daabulay muqdisho ay isku khilaafsan yihiin sistamka ku socdaan ayaan nahay badaxaawana wada joogna hadda waa gartay waxaa xog ku helnay wasiir in ciidankan suganduleedka madheera oo badaxaawo aan duleedka ka ah in dhowr jeer wasiirka amniga jubbaland iyo meeraxunka jubbaland ay dhowr jeer ay booqdeen ciidankan meesha la geeyana ay isha ay ku hayeen dadka mas-uuliyiinta ay boqonaya ciidamadan jubbaland ee kusugan duleedka marka xog noocaasa ma jirta wasiirka arri amniga ee jubbaland oo aftuubka loogu haystay shanta bilood magaalada muqdisho laga aftuubtay isagoo agoo sanadkii hore u socdo adisaabo shaqo ugu socdo laga aftuubtay baa joogaa waana markuu kasoo baxsadayna deegaankiisa iyo dalkiisa jubbaland buu yimid haasatan magaalada baraxa wuu kusugan yahay cid il ku hayn karta iyo cid hadda il wax uga qaadi kartana ma jirto cid hadda u turayso oo hadda karta waa u turaynaayo ma jirto ayadana wuxuu joogaa wasiirka amniga dhibaatooyinka amni dara goobaha laga wadana dhammaantood wuu tegi waana ku sugan yahay maxaa idin qorshaysan marka maamulkii gobolka gedo amnigiisa waxaa muddo faraham kasii baxayo maxaa idin qorshaysan oo gobolkan hadda aa kusugantihiin inkaa qorshaysan maxay tahay walahi shuruucda iyo nidaamka dalka u degsan inaan kusoo dabaalno geedi socodka gobolka iyo guud ahaan jubbaland baa anagu qorsheyn yahay taas macnaheeda diidan cidda sharciga diidana haddi cid cidna tasha ma noqonayso taas macnaheeda waxaa lagu kala sare waxaa lagu kala sarreeyo oo qofku uu wax ku yahay waa dastuurka iyo nidaamka dalka uu leeyahy taas macnaheeda waxay noqonaysa dagaal baan qaadayna oo dagaalamayna
shuruucda dalka uu leeyahay inaan wax walba si dambe ku hagnaa noo qorshaysan anago adigu saa rabta udhigo waa gartay shuruucda waddanka waxaa mas-uulka ah dowladda dhexe ee soomaaliya marka dhanka xuduudahan ayada mas-uulka ah oo ciidamo ayada taageersan way geyn karta ama dowladda dhexe ka socda marka in xuduudaha ay ciidamo ay geyso degmeynka gobolka dhan ciidamo ay geyso maxaa ku dantiin anigu ciidan hadduu dowlad ma geyn karta iyo dowlad ma shaqayn karta midna kuma dhex adigu wixii aad rabto in lagu yidhahdo waa wax adigaar kuwa laakiin aniga waxaan qaba wey waxaan kuu sheegay waa gartay dowladda dalka shuruuc buu leeyahay ciidan ha noqoto hay-ad dowladeed ha noqoto ee cid kale ha noqoto madaxweyne ha noqoto ra-iisul wasaare ha noqdo wax ka hooseeya ha noqdo shuruuc buu dalka leeyahay system kasta oo shuruucdaas ku socdana waa aqbal cid walba oo soomaali ah systemkii daba marana asagay u taallaa meesha wax u geena
cabdiraxmaan maxamed xuseen ayuu kaasi ahaa oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland oo ku sugan oo qeybka mas-uuliyiin ku sugan degmada beledxaawe ee gobolka gododuleedkeeda saldhig ciidamada jubbaland halkaasi ay ku leeyihiin oo islamarkaasna qeybka ah wufuud uu hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasiirka wasaaradda amniga jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamed sii aadan oo abaabul dagaal ka wada qeybo ka mida gobolka gudaha ee maamulka jubbaland xulsha waraasida ayaa dhegeysanaysaan redio aadna waxaa la socotaan saaxiibayaal goorre waxaan aadi doonaa goorre waxaan aadi doonaa magaalada caasimada ah ee muqdisho balse markaan kulan wanaagsan adilana saaxiibayaal barnaamijka xulsha waraasida ayaa dhegeysanaysaan redio aadna waxaa la socotaan saaxiibayaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta saxeexay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay soo dhammaystireen halaanka sharcigaasi kaga aadanaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu tilmaamay muhiimadan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed uu leeyahay sharcigan oo hoyga xuquuqda muwaadiniintan ay u leeyihiin in laga faa'iidaysto kheyraadka ceegaaga dhulkeena isoo waxaan dam u noqon doona ka ilaalinta katugurafalka damaca sheeye ee masuqmaasuqa wasiirka wasaaradda batroolka dowladda federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay ahmiyadda sharcigan uu saxay madaxweynaha soomaaliya oo waddanka u leeyahay waad mahadsantihiin maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saaki waxaan madaxweynaha wuxuu qalinka guddiga uu saxiixay sharcigii in muddaba la sugayay ee sharcigii dib u eegistii batroolka soomaaliya oo soo maray oo soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo laba kun toddobiyo tobankii soona maray heerarkiisii kala duwnaa ama laga soo bilaabo golihii ansixintii golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya bishii may labaatankeedii laba kun iyo sagaaliyo tobankii kadibna waxaa loo gudbiyey aqalka sare aqalka sarena wuxuu gudbiyey sanadkan jana bishan janaayo shanteedii laba kun iyo labaatanka sharcigas wuxuu maanta wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha islamarkaasna waxaan rajaynaynaa sidaa udhaqsiya badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro markii wixii maanta ka dambeeya ahmiyadda sharcigan uu qaranka u leeyahay waa ahmiyad aada u weyn oo ah in soomaaliya ay maanta leedahay sharci ay ku maamulato iyada iyo shirkadaha caalamiga ee maalgashan doona insha allahu tacaala u dhexayn doona sharciga u dhexayn lahaa islamarkaasna ummadda soomaaliyeed uga faa'iidayn doona inay soo saarato khayraadkeeda dabiiciga ah ee ilaahay ku manaystay oo laga soo laga soo bilaabo sanadihii kontameeyadii intay soomaaliya xornimada qaadan lagu bilaabo waddankan in laga laga baaro shidaal haddana waxaan isleenahay waxaan taagannahay meeshii ugu dambaysay oo ah in sharcigii la ansixiyey islamarkaasna hoolihii wasaaradda loo egmaday ay bilaaban doonaan insha allah
wasiirka wasaaradda batroolka dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaasaha ka warbixinayay sharci maanta uu seexay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo saxiixa sharciga batroolka kadib ayuu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo safar degdeg ah oo dalka dibadiisa ugu ambabaxay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay magaalada sabo ee caasimada wadanka etoobiya uga qaybgeli doona meerta soddon iyo saddexaad ee shirka madaxda dowladaha iyo dalalka ku midaysan midooda afrika oo ka qabsoomi doona magaalada asabo ee caasimada wadanka etoobiya barnaamijka meertadan oo socod doona muddo laba maalmood ah sagaalka ilaa tobanka bishan februari ayaa lagaga aransan doonaa dib u habeynta hay-adaha midooda afrika hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda xoojinta arrimaha nabadda iyo amniga gobolka midooda iyo doorashooyinka madaxweynaha cusub ee midooda afrika sanadka laba kun iyo labaatan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan duceedya waxuu la yeelan doonaa madaxda heer qareed mas-uuliyiinta heer sare iyo hogaamiyaha hay-adaha iyo ururada caalamiga ah ee kasoo qayb geli doona meertaha soddon iyo saddexaad ee midooda afrika ee ka furmi doona maalinta beriha magaalada asababa ee caasimada wadanka etoobiya safarkan uu maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegay magaalada asababa ee caasimada wadanka etoobiya ayaa maanta waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay markii maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya loo doortay ee talada waddanka waxaana safarkan uu maanta asabo uu ku noqonayaa safarkii kontanaad tan iyo markii xilka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sideedii bishii februari ee sanadka labada kun iyo todob iyo tobankii doorasho ka dhacday magaalada caasimadda muqdisho loogu doortay saddex san ayaa kasoo wareegtay markii la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo maanta ayay ku beegneed saddex sana gawri kasoo wareegtay markii talada waddanka ee loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba waxyaaba uu hirgelay iyo sidoo kale ballanqaadyadii uu sameeyey waxyaabaa ka hirgelay waxaa warbixintan noogu diyaashay maxamed xasan yare saddex sano ayaa kasoo wareegatay markii madaxweynaha soomaaliya loo doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sideedii februari laba kun toddobiyo toban haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa waxqabadka saddex sano oo ay dhisan tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo saddex iyo labaatankii isla bishii la doortay ayuu ra-iisul wasaare u magacaabay xasan cali kheyre waxa uuna isna soo dhisay golo xukuumad oo loo xil saaray fulinta waajibaadka saaran dadka dhaliila waxqabadka dowladda ayaa sheega inay jiraan waxyaabo badan oo ay dowladdu ka gaabisay wax kaqabashadooda sida arrimaha ammaanka iyo dastuurka halka dhanka kale ay jiraan horumarro ay ku tallaabsatay intii ay jirtay waxyaabaha uu madaxweyne farmaajo ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in si adag uula dagaalami doono al-shabaab iyo in wadooyinka muqdisho ay xihan markaa aysan sii xirnaan doonin kadib marka la doorto jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneyd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baad meeshay rabta weerarta shabaab baa meeshay rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa yeele annaga ka mas-uula annagaa ilaalin weynin annagaa ilaalin weynin nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino aan ku horreyno dhinaca wadooyinka waxa ka fulay ballanqaadka madaxweyne farmaajo wadooyin badan oo muqdisho ku yaala ayaa la sii xiray markii uu xilka la wareegay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha qaranka ma jiro gaari uusan lahayn mas-uul dowladeed oo kasoo gudbi kara waddada wadnaha haddii aan la damiinan taas oo qasab ku noqota in qaar ka mid a dadku ay iska iibiyaan baabuurtooda waxaa baxay erey bixinta ah kala wareeg oo loola jeedo in gawaaridu aysan dhaafi karin halka xihan xitaa kuwa dadweynaha ee loo yaqaano bielka marka laga reebo mootabajaajta oo loo ogol yahay wadooyinka qaar ee muqdisho ee kala wareega ah dowladda madaxweyne farmaajo ayaanan ku guulaysan furista wadooyinka xihan ee xamar tan iyo markii la doortay waxaana xiran wadooyinkii ugu muhiimsanaa ee magaalada muqdisho sida maka almukarama iyo wadada wadnaa liskuma soo gudbi karo waxayna dhex dhigeen xuduud dhinaca amniga khuburo dhanka ammaanka ah ayaa qiraya inaysan dowladdan wax weyn ka qaban ammaanka sidoo kalena aysan xoogga saarin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen kii afar iyo tobankii oktoobar iyo kii ka dhacay ex control afgooye sanadkii laba kun sagaal iyo toban dhammaadkiisii oo ay dad badan ku geeriyoodeen waxaa kaloo xusid mudan inuu jiro qarax ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin dowladeed oo uu ku jiro duqii hore ee caasimadda injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow kaas oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar hoteelo badan iyo xarumo dowladeed oo caasimadda ku yaala ayay al-shabaab weeraro kusoo qaadeen qaar ka mid a hoteello ku yaala xamar ayaa loo bedelay goobo ganacsi kadib markii xal loo waayey weerarada lagu bartilmaameedsanayo qof kasta oo maanta loo magacaabo jaga loo magacaabo ama agaasima ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama taliya ciidan ha ahaado kolka ugu horraysa asagoo cabsanaya oo fulaya oo oo bakdin darteed inuu xaafadaha nabdo sida liid oo kaleeto iyo maxaa bulaxube oo kaleeto inuu guri viilla uu ka kiraysto oo qaaliga weliba toban kun lagu kiraynayo mishaarkiisa aan dhamayn ayuu afarta jiha wuxuu uga helaa dhagax marka waxaa waaye ninka dagaalka hogaamin lahaa amniga ka shaqaynaya asagaaba cabsida bilaabeen marka dadka way cabsanayan dadka cabsida iyo rucbiga way iyagaa dadka ku bilaabeen maxaa ka hor taagan fulinta ballanqaadkii uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo falanqeeya doctor xasan sheekh cali ayaa ka jawaabaya dhammaantood wax alla wuxuu sheegay yacni hal shay oo wixii uu madaxweyne farmaajo ummadda soomaaliyeed ka hor sheegay waa haddee hal shay wa hadda ka horna idaacadan ka dhaha waa hal shay oo u qabta ma jiro sabab wuxuu qaba kari waay macnaheedu ma ahan in aanu in aanu rabin inuu qabto brobaleemka jira wuxuu yahay madaxweyne farmaajo gebi ahaanba ma fahamsana siyaasadda soomaaliya
dowladdan maanta saddex sano jirsatay cilaaqaad wanaagsan lama laha maamul goboleedyada dalka qaarkood marka laga reebo kuwa loo xagliyo ee hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya puntland dowladdu isma hayaan jubbalandna si la mid ah iyadoo dowladdu aysan aqoonsanayn qaabkii uu kusoo baxay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe marka aan eegno waxyaabaha la tilmaamay inay wax ka qabatay dowladdan waxaa ka mid ah dayactir lagu sameeyey qaar ka mid ah xarumihii danta guud sida tiyaatarka qaranka maktabadda madxafka qaranka iyo garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium maxaabiis badan oo ku xirnaa dalal shisheeye oo xabsiyada laga sii daayey mushaaraad joogto ah oo ay heleen shaqaalaha rayidka iyo ciidamada ayaa ka mid ahaa waxqabadka ay ku faani karto dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu hogaaminayo saddexdii sano ee lasoo dhaafay dhinaca kale waxaa jira waxyaabo ay xukuumaddan uga duwan tahay kuwii iyada ka horreeyey waxaa ka mid ah khilaaf la-aanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha tan iyo magacaabisii ra-iisul wasaare kheyre ma jirin khilaaf muuqda oo soo kala dhex galay labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka halka kuwii horena looga bartay khilaaf joogtaha oo dhex mara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay in markii dambe laga takhluso ra-iisul wasaaraha xilka haya laga soo bilaabo dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ee lagu soo dhisay carta waxyaabaha mugdiga ku jira ee dadku ay doonayaan wax badan inay ka ogaadaan waxaa ka mid a iskaashiga saddex geesoodka ah ee madaxweyne farmaajo la yeeshay eritreya iyo ethoobiya isagoo dhowr jeer safarro ku kala tegay caasimadaha etoobiya iyo eritreya ee asmara iyo sidoo kale adisababa waxaa xusid mudan in madaxda dalalkaasina ay muqdisho ku yimaadeen booqasho maalmo qaatay labadii bishii janaayo laba kun sagaal iyo toban dowladda soomaaliya ayaa qaaday tallaabo aanay ku dhiiran karin xukuumaddii iyada ka horraysay taa oo ahayd in dalka ay ka celisay nicholas haysam ergeygii gaarka ahaa ee qaramadii midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya muddada xilhaynta uga hartay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waa hal sano waxaana hor yaalla fulinta ballanqaadyo shaqooyin oo waaweyn waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah wax ka qabashada amniga hergelinta doorasho qof iyo coda oo ay xukuumaddu ku adkaysanayso in dalka laga qaban karo iyadoo ay jiraan walaac badan oo laga muujinayo suuragalnimada sida ay ku dhici karto waxyaabaha qof ahaan laga bartay madaxweyne farmaajo waxaa ka mid ah saddexdii sano ee lasoo dhaafay in uu ahaa qof aamusan oo aan ka hadlin xaaladaha adag ee dalka uu galo iyadoo shacabkuna uu sugayo inuu hadlo iyo in uusan si toosa u iman ama ay yareed fagaarayaasha dadka ay fursadaha ugu heli karaan in su-aalo ay ku weydiiyaan xilli ka hor xilkan uu ahaa madaxweynaha soomaaliya qof si furan bulshada ula hadla saddex sano kadib madaxweyne farmaajo ayaa la filayaa inuu jeediyo khudbad uu kaga hadlayo waxqabadkiisii saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo qorshaha sanadka uga harsan wax ay qaban karto dowladda uu hogaaminayo
siyaasi cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo shir jilaad ku qabtay magaalada caasimadaahi muqdisho oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan waxaa u qabsoomay dowladda federaalk soomaaliya hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna sheegay in habeeraatee saddex sano oo xilka u hayay maxamed cabdulaahi farmaajo aysan jiran wax u qabsoomay
bismillahi raxiim waxaan shirkan jaraa-id maanta aan u qabanaynaa inaan ka hadalna xaaladda uu dalka marayo waxaa la joogaa saa la socotaan saddex sano ayaa u idlaatay madaxweynaha talada haya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta muddoxileedkiisii uu gelaya sanadkii afraad oo ah dabayaaqada muddoxileedkii loo igmaday dalkan inuu hogaamiyo waxaarnaa marka inaan isdul taagno saddex sano kadib meesha uu uu dalka marayo iyo halka uu dalku taagan yahay inaan isdul taagno waxa la filo karo sanadka dhiman iyo waxa ay tahay inaan soomaali ahaan dadweynaha soomaaliyeed inta siyaasadda ku jirta iyo inta kale oo maaragtay kulaasho siyaasadda waan isla eegno xagguu dalkeenna maraya sababtoo ah dad badan oo ku qanacsan waxaa jira qaladaadka iyo faalxumada ay dowladda samaynayso laakiin ogol in fursad la siiyo inay dowladdu dhammaysato maandeedkeeda ama muddoxileedkeeda laakiin dadkaas waa saxsan yihiin waana ku raacsannahay sanadka u dhiman dowladdu inay dhammaysato laakiin ogaada afar sano rajiim kasta ama nidaam kasta ee xukun talada intuu joogay wuxuu ka tagaa raadayn mid togan ama mid taban intaba soomaalida waxay tidhahdaa ayax tag ee la reeb dhibaatada ay kooxda hadda talada haysta geysatay dalka raadka ay ku leedahay ee taban sanadaha kale ayaga ka dambeeya ee soo socdaa waa weynyahay maaha dhibaatadu inay ku egtahay sanadaha ayaga ay joogaan madaxileedkooda laakiin saameyntana waxay ku yeelan doontaa sanadaha naga dambeeya sidaa la socotiin markii la doortay madaxweynaha ballanqaadyo fara badan ayuu ka sameeyey baarlamaanka ma raba in aani ku qiimeeyo ballanqaadyahaas wax sababtoo ah waxaan u arkaa inay ahaayeen ballanqaadyo aan macno weyn ku fadhinin arrimaha soomaaliya ee murugsanna wax ka qabanaya inaysan ahayna ii muuqday maalintaas oo ballan qaadayay oo ahayd jidadkan ma xiri doono safarro ma aadi doono waxay ma aragtay qofkii qarax soo sheega lacag boqol kunaan siinaya dibaddaan u dhoofinayaa guryaha duma waa dhisayaa xildhibaanada gurya inay dhisaya wax noocaas aniga macno weyn iima samaynayaan wax aan wax ku qiimeynayana runtii ma aha ama maanta qiimeynteena qeybka ma aha hal wax un baan ballanqaadkiisa soo qaadanaya inuu yidhi waxaan noqonayaa nabadoon dalka aan madaxweyne u ahayn laakiin nabadoon u ah taasun baan ka soo qaadanayaa wixii ballanqaad uu sameeyey anigu waxaan halbeega aan wax ku eegayno ama aan wax ku qiimeynayna xisbi ahaan ama shaksi ahaanba maaha waxyaalaha uu madaxweynaha ballan qaaday midna kuma jirto waana ku celinayaa annaga markii horeba nooma ahayn wax wax lagu qiimeyn kara ama mashkuuliyada soomaaliya lagu furdaamin kara ma ahayn laakiin waxaan wax ku qiimeynaynaa waxyaalaha dalka u yaalay qarankan culeysyada u yaalay maxaa laga xaliyey maxaa laga qabtay waayo midda aan aan wax ku qiimeynayno madaxweynaha markuu talada imaanaya wuxuu u yimid dalka oo shan maamul goboleed leh shantaas maamul goboleedna tala wadaag ay leeyihiin masiirka dalka iyo ay ka talintiisana ay ka tashadaan wuxuu u yimid dadka soomaaliyeed oo ka soo kabanaya colaado ragaadiyey dagaallo ahli ah ama kuwa diineed ha aadaan ama kuwa qabiileed ha aadaan intaba ay ragaadiyeen welina qaarkood ay socdaan oo kuwii shabaabka ay si xooggan u socdaanoo dalka u yimid ka soo kabashadaas waxay keentay dadka soomaaliyeed inay dhistaan wax la yidhaahdo ra'samaalkoodii bulsho inuu si tarti tartiib ah oo u soo kabto oo ay timaado dadku inay is-aaminaan kalsoonida ay si tartitartiiba usoo noqoto kalsoonida dadka lagu qanco dowladnimada inay tahay waxa dalkan ummaddan jiritaankeeda badbaadi kara inay tahay dowladnimada inaan adduunkan gloobalka ah isku xiran sida keliya ugu noolaa karnada inay tahay inaan noqono qaran midaysan dastuur leh ciidan qaran leh iska madax banneeya ciidamada ajnabigaa ee dalka jooga ay ka tagaan ayaga dowladnimadoodii qarnimadooda ay soo ceshtaan saasay dalka soomaaliyeed ay ku taamayeen taasaa marka waxay keentay inta si tartitartiib ah rasamaalkii bulsho usoo noqdo is-aaminaaddii usoo noqoto dadka ay isku soo dhowaadaan qarannimada ay usoo dhowaadaan ra-sumaalkaas meesha yaalla ayaa wuxuu keenaya in laysku dulqaato in wax badan layskugu safro in wax badan la xeeliyo in dadku aysan u noqonin mushkiladooda inay gacanka hadal ay ku xaliyaan ama ay ka jawaabaan ficilada aysan oo xadgudubka u arkaan inaysan uga jawaabin si aysan uga jawaabin ah cunfi ah ama gacanka hadal ah ama si rag iska dhicisa aysan uga jawaabin ee marka si mas-uuliyad ah dadku ay u tixgeliyaan arrimaha dowladnimada iyo dibudhiska ay u tixgeliyaan waxay kaloo dadku ay soo gaarayeen in hay-adahooda dastuuriga ay soo yara aaminaan oo inay baarlamaan leeyihiin inay madaxtooye iyo madaxweyne leeyihiin inay garsoor iyo maxkamado leeyihiin inay maaragtay aqal sare samaysteen in dad dowladnimo iyo sharci iyo dastuur doodii ay noqotay qodob dastuuri ah iyo qoraal iyo shir jaraa-id iyo xisbi in la samaysto hanaankaasaa wadanka oo ku socday maanta laakiin shan sano kadib maxaa wadanka oo ku socdaa ayaan rabnaa inaan isweydiino oo wax iska weydiino oo wax ka dhahno kow qodobada asaasigaa lixan kusoo koobaya dowladda laga rabay waxay ka qabatayna waa isla qiimeynaynaa kow waxaa laga rabay dastuurka inay dhammaystirto sababtoo ah dastuurka wuxuu asal u yahay heshiis bulsho oo dalkan dadkan ay ku wada joogi karaan dalka saa ogtihiin rajiimkii koo ilaa tanka san dalka xukumayay ee militariga ahaa dastuurkii lixdankii soomaalida u codaysay ee aftida la siiyey wuu laalay warqado kacaanka uu soo saaray yaa dastuur dalka u ahaa jiray ilaa toddobaatan iyo sagaalkii dastuurkii la sameeyey dastuur dadka lagala tashtay oo dadku ay u dhammaayeen oo dimuqraadiyana ma ahayn saan wada ognahay saas daraaddeed dastuurku waa aasaaska ama waa buddhigga ama waa gundhigga dowladnimada soomaaliya waayo sababtoo waxa dadka isku haaya heshiiska lagu yahay aragtida siyaasadeed iyo xoogga siyaasadeed waxay isku aaminaan waa waraqaas arkaysaanoo dastuurka ah adduunkana asaga wuxuu u yahay foundation ama ama wax saldhig u ah dastuurkaas lama dhammaystirin tilaabna looma qaadin ilaa haddana lagama wada xaajoonin arrimihiisa muhiimka ah oo xiriirka dowlad goboleedka iyo dowlad federaalka ah hadday tahay qaabdhismeedka xukunka dalka hadday tahay sida khayraadka dakhliga ama ama maaragtay resourceka ama waxa dalka soo gala loo wadaagayo sida maaragtay talada iyo awoodda la isku dhaafsanayo waxaasoo dhan dastuurkaa qeexa caqdi bulsho waa heshiis bulsho asagii tilaab looma qaadin labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka amisom ee maaragtay hadda annaga aan ku joogno awooddiisa talada dalka lagu joogo inaan ka badbaadino oo ciidan qaran soomaaliya oo qarannimada iyo midnimada iyo madax banaanida soomaaliya ilaaliyana in la dhiso dowladda way ku fashilantay weli waxaa loo yahay ciidan ajnabiya marti loo yahay oo sida ogtii hoyga madaxweynaha iyo xafiiskiisaba ayagaa weli ilaaliya waxaa kaloo lala imaanin qorshe amni oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan oo looga hortago al-shabaab iyo fikirkiisa guracana lagu baabi'iyo ayagana dalka laga qabto intoodii nabad ogolna nabad la qaadsiiyo arsidaasna dowladda lama aysan imaanin wax qorshe amni ah ee dowladda la timid oo qaran ah ma jiro dowladdu wax wadahadal dhabah lama gelin walaalahan somalilan lama gelin waa qodobada asaasiga oo dowladda looga fadhiyey si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin qodobka lixaad dowladdu ma aysan shanaadan rabaa ma aysan samaynin heshiisiin ka dhalata saa ogtihiin shanta maamul goboleed markii la dhisay khilaafaada maamul goboleed kasta ka dhashay khilaafaadkaas waxay u baahnaa in maamul goboleed lagu saacido in dib heshiisiin curashada maamuladaas laga dhex sameeyo iyo dib heshiin guud oo dadka soomaaliya loo sameeyo dowladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin midda lixaad waxaa waaye siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka kusoo kordhay gobol kusoo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska afrika dhacaya aragti siyaasadeed oo arrimo dibadeed oo fadhisa oo miisaan leh oon ku samata bixi karnana ma aysan keenin waxay ka dhammaaweysay dowladdii saddex saddex
cabdiraxmaan cabdishkuwe warsame oo hogaamiya xisbiga wajirayo kacsi ahaa oo shaad marleysan ka hadlay waxaa u qabsoomay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo sheegana in habo yaraata aysan jirin wax ballanqaad uu feliyey madaxweynaha soomaaliya intii xilka u hayay qayb gudoomiye barnaamijka ee soo ganaxad kusoo dhawaateen xubintaad ku xisaab badanta ee kalamaan
war kalamaanay war ma haysaane horta i dhegaysta maanta waa siddeedda febraayo maalintii la doortay madaxweyne farmaajo war dadka beenta ka daa arbacay ahayd maalintii la doortay madaxweyne maantana waa sabti waraan hortulankuun beendisu arafadi laakiin subaxnimi onogo ana dhali hundirmo oo kii ma yaray aabow geega siddeedda febraayo maalintii an dhumaayeli roogay eri markaasa ma yaray may mayka dhumi horta aabow mayka warsadey eray madawiinagana hamiinkasan dhumi ooka kan hati roogu waari suurtagal ma eway eri aan kuu sheegee shaqalu waa sharaftii dhulka sharaxaysay maantoo kale markii madaxweynaha la doortay waa tii shacbiweynaha dhan isku soo wada bannaan baxeen maantana hal qof amba laba qof oo meel isla taagan ma u jeed markasay wax u jiraan he war sideedda febraayo maanta facebookaa laga xusay naga daaya facebook taxfiyooyinka layga la saar ahaan ku nacay war waagii madaxweynaha la doorta wixii dad bannaan baxay miyaa facebook loo wada sameey war doorashada soo socota waxaa la yidhi facebookaa laga codaynayaa war madaxweynaha puntland dene wuxuu yidhi dowladdu waxay noo samaysatay dad baraha bulshada nagu cay annaguna waa inaan samaysanaa kuwa naga difaaca war hooyadii federaalku waa xanaaqday in la soo caraeliya maahanana xaaladdu degi mayso nin magaalo u xanaaqow siiga yare aa la yidhi boowe puntland aad dowlad war maantaoo kale nabadii nolol waxay qaadi jireen nagu dayo walaaligu dayo walaa warna miyaa unoo samaan lankilinka dayda muhon laakiin humaanganoolanka daydo khatartiye leh bartamaday isaaqow dadkuma go warramayo hum xaad u tiraa hooggaaga ha ka bixina war naga taga sagaalkii feebara ayaan bambooda maalinta raadiyo kulmiya la aasaasay weligeeda madaxweyne la dooran jiray horta waxaan maqli jiray dibiga naasa adag iyo weedha maxaa kulmiyey marka sideedda febraayo oo ah maalintii madaxweyne farmaajo la doortay iyo sagaalka febraayo oo aasaaskii kulmiyaa waxa isku xejiyey ayaan la yaabay inuu xidhiir ka dhexeeyana waxaan ku ogaaday ballanqaadkii beenoobey ee madaxweyne farmaajo maalmahan kulmiye kama baxo maandheeyo raadiyo kulmiye ma kulmiyo gareenow naqday inta kaleba waa laga cayntaahe ilaahu rabbiyow kalamaan garaan ha naga dhigi arooda aniga waa yaabaye madaxweynihii maantoo kale la doortay aabayne warwar ma haysiine madaxweynuhu sideedda febraayo abisababuu ku xusayaabaa la yidhi oo maanta u duulay deegamal maalintii safarka badan mayn baahan u saraayi maaha war saddex sana ka hor barmaajo ii geeyaan maqlaayay maantana facebookyada waxaan ku arkaayay farmaajo iga fogeeya ambaroy xaad facebook og tahay naga fadhiisa meel furuq ha ku dile cabdullaw madani ii geeyaad keentay war madaxweyne deni wuxuu yidhi meel wiilka casi macalin ka yahay wax kuma darsanen war waxaanan u daalinaan idiin sheegaa maanta waa sideedda february madaxweyne farmaajona waxaa u haray saddex boqol lixdan iyo afar maalmood oo adeer miyaa u kal tirinayseen war caawa haddii laga jiro maxaa haraya war madawiinagankana hiidoyniyow waryaala qarandumisnimaad ku waalateene waxaa la yidhi qaabkeennaan arkayaayoo qaanuun nooma samaysna qabyo weeye ileene doorashooyin qalloocan haddii loo qalab qaato kollay ruux qurba joogaa qaadunkii noqonaaye qofa maalinku eegiyo qamaar waa lagu daalaye qarsinkii kuwa haysta haddeer maa u qallayno aahey aahey abwaanka hoogaga wadaniyiinta war waxaa kaloo la yidhi been badatay oo badatay oo sii badbadanaysa oo buuratoo buuratoo buuran la ekaatay oo barartay oo barartay oo camanka buuxdhaaftay yaa shacabkii lagu baabaashayee zawla bi'i maayo war aana hele been luto leylata lutiyan mar dhow wal siibi doona han shib noo dheh war naga taga ninkii sanduuqi beyli uguu sheegay adeer beeni maxay tari booramaan ka yimide taa oo horeaba loo yidhi been lagu quraacdana wallan lagu qadaynayn waxaa kaloo hore loo yidhi how balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsaada balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsaada maya cabdullaw ayaantan albaabka kaalshiraad gargaraace warnimiyow heesba may haytay duuq haddii la doorto darajadii la saariyo xilkii daryeeli waaye dhowaa bukootay weeye war khadiijo maxamed diiriye miyaa mar kale ku soo celisay haba lagu kala tage war dawooyinka soomaaliya la keeno taya malaha la yidhi war war ma haysaane sagaalka febraayo maalintii rediyo kulmiyo weeyaan
kulmiyow bulshadu kama maarante kaafiye ahaw ala yidhi
war waxaa kaloo la yidhi ku danaysasho gaara haddii aad ka filaysay kulmiya waa kulmiyoo kala sooc ma yaqaana bulshaduu kulmiyaa war kulmiyahoo adaseeta kelmad halaalehoo badanka hadalaana day mikroofanka yakin yaala arey boorta wajaha day kulmiya diiday warkaas kulmiya diiday warkaas kenn kulama jirto kaamana jirto
kulmiye waa kala kacde kuwada farxa kulligin kulmiye waa kala kacde kuwada farxa kulligin haye war abdulow isku heshow hiblaayo waa u kala kacsantahay ee dheegi jiray kulmiya kala kacsan warkii iyaalsiyaha maaha amba waxaan maqli jiray kulmiya koox keligeeda kuma koombi karayso ka bax xafiiska aniga nafdirkayga waxaan dhihi lahay waa kooxdii kalamaan kulmiya kaafisoy ah ahaate
wakoodii kalamaan kulmiya kaafisoy ahaate wakoodii kalamaan kulmiya kaafisoy ahaate warnimayo war mahaysiine madaxweynuhu intuusan bixin wuxuu saxiixay sharciga bedroolka war aeroboorka miyuu ku saxiixay war cabdinuur abuu ka daawaday war adeer sharciga bedroolka somalilan ma khuseeyo war golaha aqalka sareba sharcii doorashooyinkay maanta ansixiyeen waraadhaa aqalka sare wasiirana lagama dhigin ayaantaana waran iyo gaashaan ay ku biireen siday wax u jiraan wareedhaya puntland xafiiskii guddiga doorashooyinka waa kuwa xidhe ma waxay rabaan in doorashadu dib u dhacdo boowe puntland gee timirkaa looga arrimiya warwar ma haysaane cabdirasiis janan waxa uu ka sheekeeyey sidau ku baxsaday waa carara miyuu yidhi ma baarashoodaan ku baxuu yidhi xoolahaydaan ku baxay miyuu yidhi dadweynaha la qaldayaa ee dowladdaa cidaysay miyuu yidhi maya mayareema jima abeesmeeldheera ka hadhiiran waa laysiiday laakiin inaa ku soo laabtaan rabaa miyuu yidhi war mashinni buu noqday war reedah hanala meeraysanin dhaga tashiniyo haydin cunte beled xaawaan dowladda kula meeraysanaya miyuu yidhi maya mandheeraan ku hoydaahow yidhi warna dhegaysta nimayaho warka badan joojiye cabdirashiid janan wuxuu yidhi markaan xabsiga ka baxsaday laba habeen iyo saddex maalin baan xamar joogay ilka kana oo intaas joogayne war waa joogoo dad badana inta arkay ayay markii soo sheegi rabaan waxay soo xasuustaan hadalkii taliyaha booliska oo ahaa ha sheegi waxaa kaloo yidhi dowladdu waxay xirtay dhammaan waddooyinka warbaahintana waa iga faafisay si gacanta laygugu soo dhigo laakiin anigu galab sagaal saaca oo maalin cad ah ayaan xeebta liidodoon ka raacay sidaas ayaanan kismaayo ku tegey marka dowladdii aniga oo la yaqaano oo wasiira maalin cad aan uga baxsaday muqdisho miyaa wiil yar oo labaatan jir ahoon la aqoonin oo amni darro geysanaya gacanta ku soo dhigi karta warjanan wuxuu kalou yidhi gabadhay baafinayso taliya kaxooyeenka booliiska weligayna ima arkin meel aan joogayna ma ogin kaaraana laga raadinaye waa kan huriwaa fariistay hadduu rag yax uu soo dhex mari waay war nin dhegaystayaasha kalamaan ka mid oo xasafood caddan la yidhaah wuxuu yidhi kalamaan ama raalligelinaha ka bixiso taliya ha sheegin magaca la yidhaaho ama madaxweynihii taraam ka beenta badnaay oo ay sheegeen ha fasireen oo ha caddeeyeen asba waan yaqaana waa naga noogu lugoynaya wax ilu haysta ilaala ka dhanaa hore loo yidhi war war ma haysaane madaxweyne dani afkuu furtay war puntland ha wada qanuudamoo dhahay meega beri soo manaay horta waa la yaabe puntland ma mucaaraday ebedkeer ku jiraysaa war puntland hooyadii federaalka iniba ereene hooyina sabar badnaaqalikoodaaye maayma sabaraana warwarkaa naga dhex gelinaya wuxuu yidhi ceydiid oo dagaal wada ayaa cabdullaahi yuusuf nabad ka dooni jiray war ilain danigeeridii rasuulkaba ma oga xamar ma inuu caydiid ka taliyuu moodo war farmaajaa la doorta u sheega warwar mahaysiina weriye gurbiya wuxuu yidhi haddii dheer yurub ay maanta dhahaan soomaalida asalkeedu waa annaga qabaa'ilka soomaalida sida dir iyo daarood iyo hawiye iyo digili mirifle abtiriskooda waxay ku dari lahaayeen filip bawl oliver robert thomas iyo qaar kale araada wax ma ogdiine waxaa la yidhi soomaaliya ra'iisal wasaaraha israa'iil kambaalo kula kulantay waxayna dhaheen faracayna falaashoo galaa faraha ka go'a war adeer waxaad joogteenba ma taasaa keenteen war adiguba binu isxaaqaad sheegatay qoloba meel ha sheegatay nagata war guddoomiye cumar finish wuxuu yidhi ciddii hub lagu arko oo aan hay-adaha amniga ilaalinaya ahayn waa la tooganayaa ciidamada inta diriiska dhigta dharka shacabka iyo qoryaha isku wata hadday u dhammaatay warwar ma haysaane cumar finish dhagxaantii miyuu qaaday war waddooyin cusub aa la dhex dhigo oo hadda la dhisay war xamar gurigii gubta maanta dabdamis lama gey karo maxaa dhacay aryaadhaha cabdulla xasan cariif waxa uu yidhi dabdamiisa la soo dira dariiqiina degbaa dhex yaal dabdamiisa la soo dira dariiqiina degbaa dhex yaal haye waryaa diyaaraha dabka lagu daminaya haddii baabuur damin waayo kow hadday daayuuraad soo diraan dabkaanu waa damiilahay hadday daayuuraad soo diraan dabkaanu waa damiilahay ow yiri awal yaa daara dabkan jiri waryaa magaalada gurigina
balaaya idin ma aragte saa maxay iskugu dhammaynayeen ma kala joogaano waddanka deemi
way mahadsan yihiin saaxiibada xunta kalamaan barnaamijka intaan si wacaawa ku dhan yahay waxaan kaga tegay heestii bilagoo barnaamijkan inta balqa intaan barnaamijka mid lacanaan dib u kulmi doono habeen wanaagsan saaxiibiyaan dabaa hoos ka noolaan cidiina damin karin mooda doqoyow dagaalkii dadweynaha iyo doonistiisii haddaad mooda doqoyow dagaalkii dadweynaha iyo doonistiisii inay saas ku diga rogan oo ay dib ugu noqon inay saas ku diga rogan oo ay dib ugu noqon dabaa dabaa hoos ka noola aan cidina damin karin dabaa hoos ka noola aan cidina damin karin horay dunidu aadaye dib ayaa u celin karaa oo taariikhda dedi karaa horay dunidu aadaye dib ayaa u celin karaa oo taariikhda dedi karaa dumbuq nagu xukumi karaa oo nagu dulayn karaa dumbuq nagu xukumi karaa oo nagu dulayn karaa dabaan dabaan dabaa hoos ka noola aan cidina damin karin
dabaa hoos ka nool weli aan cidina dami karin